waan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediye ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha haysta waxaana uu soo hadal qaaday arrinta ikraam tahliil ee sababtay khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya faahfaahinta warbixintaas waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad madaxweyne axmed maxamed islaam oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa bulshada magaalada kismaayo u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona soo hadal qaaday xaaladaha doorashooyinka iyo arrimo kale madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay in dib u dhaca doorashooyinka ay horseedi karto khatar dhinaca ammaanka ahi isagoona ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana uu ka digay in halisteeda ay leedahay carqaladeen uu sheegay in lagu wado arrimaha doorashooyinka waxaana sirdarraha doorashadii februari sideedeedii laba kun iyo toddobiyo toban inaan maanta marayno dhowr iyo labaatankii sebtembar laba kun iyo koob iyo labaatan oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhadhow waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto ama ay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantay fara yaryar oo miskiina khatar kasta ayay gelaysaa caqabad kasta ayaa ku imanaysa waxaan rabaa inaan caddayna qodobka jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go-aamadii hore loo gaaray toddobiyo labaatankii may oktoobar kowdeeda labayo labaatankii ogost iyo shirarkii kalaba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wari jiray dowla wasaaraha iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka madaxdooda iyo ra-isul wasaaruhu hogaaminaya golahaasi uu ku matalaya hagitaanka siyaasadda dalka maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta ee wakhtigiisu hadda dhamaada maxamed abdullaahi farmaajo uu wareejiyey uu barnaamijkaas de sharciyadaydii halkaasi ku waxaysantay waxaa ku wareejiray ra-isul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn ee wadakashiga qaranku go-aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weheriye aan gacanta lagu qabanay ra-iisul wasaaruhuna shaqo dhinaca la haysto dabada la haysta ma qaban karo haddii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyey badbaado qaran iyo ciidankii gadooday maalinta dambe ay dhacdaay cidina ma xakamayn doonto bale gacanta ka bixi doonto laakiin waxaa nasiib darraa qofka isagoo meel u carare aan haysanin ee isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanaya ma labalabaynayo heshiisyadii aanu gaadnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka oarqeeniyo kulligood markii laysku daro shaqada maanta dalka ka socota waxaa iskale golaha fulinta ee xilgaarsiinta ee uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday arrinta ikraan tahliil isagoona ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in cadaaladdu u raadiyo ikraan tahliil doorashadana ay noqoto mid xalaala sida uu hadalka u dhigay waxaana uu fariin u diray madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ma doorashuu samayn karaa haddii gabadh la duumiyey oo sarkaaladahay oo ciidanka nabaswiidda ka tirsanayd oo si dulmiya intii layidhi hareer qolaha shabaab baa dil oo dhee war maanaan dilin dhaqanka dhaw sida ma ahayn annagu haddaan dila maalintii aan sheegan lahay ra-iisul wasaarihu uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hadlayaba dabada laga haysto muxaad malaysaan doorashadu qaban karay ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraamna waxay nasri u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ay sababu tahay inay kashfanto oo bannaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra-iisul wasaaraha tijaaba u tahay isaga laftarkiisa waxaa odhan dhaha ra-iisul wasaarow si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kuugu dhiibtay oo laguugu ogyahay oo kugula shaqaynaynaayo shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kuu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibadda kiiskeeda maxkamaddii lahayd ee ciidanku ha qaado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada jubbaland kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada taasi oo sababtay in xoolo badan ay ku leedaan meelo badan oo soomaaliya ka mid a waxaa ka bilowday arrimaha doorashooyinka baarlamanka aqalka sare iyadoona loo diyaargaroobayo doorashada baarlamanka aqalka hoose waxaana khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya uu shakigeliyey arrimaha doorashooyinka oo bulshada soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo